بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda saddex iyo kontonaad ee suuratu yuunus allah waxa uu ihi subxaanah wayastanbi'uunaka axaqun hu qul ii warabbii inahu laxaq wamaa antum bimucjiziin allah waxa uu ihi subxaanah wayastanbi'uunaka waxay ku weydiinayaan nebi muxamedow axaqun ma xaq baa huwa bacsiga iyo qiyaamada iyo isa soo saaridda dambe ma xaq baa ayay ku su-aalayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow i haa waa bimacnaa nacam qul waxaad ku tidhaha nebi allow i haayo waa xaq wa rabbi rabbigay baan ku dhaartaye innahu bacsigaas iyo qiyaamadu laxaqun xaq weeyaan wamaa antum idinkuna maydaan ahaanin bimucjiziina kuwo ilaahay cajsi gelinayo meelna kaga baxsan kara maydaan ahaanin allah waxa uu ihi walow ana likulli nafsin dalamat maa fi lard walow ana likulli nafsin haddii naf kasta ay u sugnaan lahayd naftaasoo dalamat dulmiday nafteeda oo macnaha gaalnimo iyo kufri ku dulmiday maa fil ardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan oo dhan hadday naf kasta u sugnaan lahayd laftadat way isku furan lahayd bihi kaa arlada ku sugan dhammaantii cadaabka ilaahay bay iskaga furan lahayd allah waxa u ihi wa asaruu way qarsadeen nafaha waxa weeyaan dulmiga falay oo nafsadu waa mufrad oo markii hore damiir mufrada u noqonayey haddana waa asaruu waa la jamciye waayo kullu nafsin dee xagga macnaha waa ka cumuum oo naf kasta jamiicu lanfus bay caam yeelaysaa marka marka ifraadkana waa marka lafdiga nafsada ee mufradkaa la ictibaariyo marka jamaca loo celiya waawiljamaacahana dee cumuumkaa la eegayaa kullu nafsin ilan waa jamiicu nufuus allah waxa u ihi wa asaruu way qarsadeen kuwaasi nafaha dulmiga falay annadaamata qoomamadii iyo murugadii ayay qarsadeen lamaa ra'aw markay arkeen bay qarsadeen qoomamo alcadaaba cadaabkii cadaabkii markay arkeen ay indhaha saareen wa qudiya waa la kala xukumay beynahum dhexdooda bilqisti cadaalad baa lagu kala xukumay walxaal baa la kala xukumay hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn iyadoon la dulmiyeyn xaq ay lahaayeenna laga duudsiyeyn ayaa cadaalad lagu kala saaray alaa hooyaay inna lilaah alle waxa u sugnaaday maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan oo dhan iyo walardi arlada dhexdeeda waxa ku suganba alaa hooyaay inna wacd allaah ilaahay yaboohdiis iyo ballanqaadkiisa uu ballanqaaday ee qiyaamo iyo bacdi iyo is-abaalin damba ihi xaqun xaq weeyaan walaakina akharahum ha yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna garan maayaan huwa alleh yuxyii isaga ayaa wax nooleeya wa yumiitu waxna dila ilaahay tabaaraka wa tacaala isagaa waxna nooleeya waxna dila wa ilayhi ay ila allaah ilaahay xaggiisa uunbaa turjacuuna laydin celinayaa yaa ayuha nnaasu dadkiiow qad jaa'atkum waxa idin timid mawcidatun waano ayaa idin timid waanadaasoo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay iyo wa shifaaun caafimaad iyo shifa ayaa idin yimid caafimaadkaasoo limaa shay caafimaad u ah kaasoo fi suduuri laabaha dhexdooda ku sugan waxaa idin yimid wax caafimaad u ah waxa qalbiyada dhexdooda ku sugan oo jidhka iyo qalbigaba caafimaad iyo shifa u ah wahudan hanuun baa idin yimid iyo waraxmatun naxariis oo lilmu'miniina mu'miniinta u sugnaaday yacnii mawcido iyo caafimaad iyo hanuun iyo naxariis dadka mu'miniinta u sugnaatay ayaa idin yimid qul waxaad ku tidhaa nebi allow bifadli illaah ilaahay fadligiisa iyo deeqdiisa iyo wa biraxmatihi naxariistiisa fabidaalik madkuurkaa la soo sheegay oo fadliga alle iyo raxmaddiisa ah falyafraxuu dadku ha ku farxaan huwa kaa la soo sheegay oo fadliga iyo raxmadda rabbi ah ayaa khayrun ka khayr badan mimaa yajmacuuna adduunyada ay urursanayaan waxa ka khayr badan fadliga iyo raxmadda rabbi ee ha ku farxaan alla waxau ihi qul waxaa tidhaha nebi allow ara'aytum bal iiga warama maa anzala allah ilaahay wuxuu abuuray lakum idinka idin abuuray oo min risqin arsaaqad ah hadday xoolo tahay iyo hadday beero tahay iyo hadday noocyo kala tahayba bal waxaa iiga warantaan wuxuu alla idin abuuray ee arsaaqad iyo waxaad ku noolaataan ah oo fajacaltum dabeed aad ka yeelateen minhu risiqii alla idin abuuray qaar ka mida ama bedhkii aad ka yeelateen xaraaman qaar xaaraan ah iyo waxalaalan kuwo kaloo xalaal ah aad macnaha u qaybiseen qayb xaaraana iyo qayb xalaala bal taa ka warama qul waxaad ku tidhaha nebi allow allaahu ma ilaahaybaa adina idin oggolaaday lakum idinka oo xalaashan iyo xaaraantani ma xukum rabbibaa oo rabbi ayaad idan uga haysataan am cala allaah mise ilaahay korkiisa ayaa taftaruuna aa ku been abuuranaysaan labadaa waa midkooduna waa kee ma allaad idan ka haysataan mise waa ku been abuuranaysaan alla waxau idhi wamaa dannu aladiina kuwii malahoodu waa maxay kuwaasoo yaftaruuna ku been abuuranaya cala allaahi alle alkadiba beenta ku abuuranaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame kuwa ilaahay ku been abuuranaya malahoodu waa maxay maalinta qiyaame maxay malaysanayaan ma waxay moodayaan ilaahay inaanu xisaabinayn oo ku ciqaabayn waxay samaynayaan maxay malaysanayaan ina allaha alle laduu fadlin dheeraad iyo fadlikii u saaxiiba weeyi cala annaasi dadka korkiisa ugu saaxiiba gallad ku galladaysto walaakina akarahum ha yeeshee dadka bedidoodu laa yashkuruuna ilaahay ma hadin maayaan fadligiisana waxaa ka mid ah dee dembigaa ay gelayaan cadaabkiisa inaanu u soo dedejinayne uu dibdhigaayo alla waxau ihi wamaa takuunu ahaan maysid nebi allow fii sha'nin arrin arrimahaaga ka mid ah ay fii sha'nin min shu'uunik arrin arrimahaaga ka mida ma ahaatid nebi allow wamaa tatluu ma akridid minhu qur'aanka xaggiisa min qur'aanin qur'aanka ma akridid ama wamaa tatluu ma akridid minhu sha'nigaa xaggiisa arrin arrimahaaga ka mid ah min qur'aanin qur'aan ma akridid walaa tacmaluuna ma camal fashaan oo hadalkii ummaddiisa ayaa lagu soo jeediyey inta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam lala khitaabay ayaa haddana ummaddiisa khitaabkii loo soo jeediyey marka alla waxa uu yidhi walaa tacmaluuna mana samaysaan min camalin camal yacni camal aa qabataan ma jiro ilaa hadduu jirase oo arrin arrimahaaga ka mida nebi allow aad ku sugan tahay ama qur-aan kalaamka rabbi ka mida aada akhriyayso ama camal acmaashiinna uun ka mida aada samaynaysaan intaa miduuni hadday jirto kunnaa waxaanu ahaanay calaykum idinka korkiinna shuhuudaa kuwa ka markhaati oo goobjooga ayaanu ahaanay id wakhti ayaananu goobjoog iyo markhaati ka nahay tufiiduuna aada dhexgelaysaan fiihi ay fii hada alcamali camalkaas mar alla markaad arrinkaa ama camalkaa dhex gelaysaan goobjoog ayaanu ka nahay wamaa yaczubu kama maqna can rabbika ay can cilmi rabbik rabbigaa ogaalkiisa iyo cilmigiisa kama maqna min mihqaali daratin ay mihqaalu dara qudhaanjo wax leeg fil ardi arlada dhexdeeda kagama maqna cilmiga alleh walaa fi samaa samada dhexdeedana kagama maqna qudhaanjadaa yar qadarkeeda wax leeg oo cilmiga alle kaga maqani ma jiro ciriya dhultoona walaa asqara wax ka yari ma jiro min daalika mihqaalu darahaas yacnii qudhaanjadaa yar qadarkeeda wax ka sii yari ma jiro walaa akbara wax kasii weyna ma jiro ilaa hadduu jirase fii kitaabin kitaab buu ku sugnaaday kitaabkaasoo mubiinin cad qoraal cad oo qeexan ayuu ilaahay hore ugu qoray oo lowxul maxfuudka ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aayaadkan aynu soo akhrinay waxa uu inoogu tilmaamay arrimo dhowr oo muhiim ah mowduuca ugu horeeyaa waxa weeye waa tahdiidu lmushrikiina bilxashri waalbacthi wa takdiibuhum bidalik wa ana ma'aalahum annadaamatu waalxasra waxa loogu hanjabay ama loogu goodiyey kuwa mushrikiinta ah bachiga iyo isa soo saaridda dambe waxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay kuwaa beeninaya bachiga ma'aalkooda iyo cidhibtooda dambe inay qoomamo iyo xasra ay ku dambayn doonto aayaddan wayastanbi'uunaka axaqun hu waxay ka mid tahay saddex aayadood oo ilaahay tabaaraka wa tacaala nebi muxamed uu amray inuu rabbigii ku dhaarto isagoo u dhaaranaya xaqnimada bachiga oo aayadda hore waa tan fii suurati yuunus oo allah waxau ihi wayastanbi'uunaka axaqun hu waxay nebi allow ku weydiinayaan bachigani ma xaq ba qul ii wa rabbii inahu la xaq waxaa la amray inuu yidhaahdo haa rabbigiina uu ku dhaarto xaqnimada bachigana uu u dhaarto marka aayadda koobaad waa aayadda suuratu yuunus ee la amray inuu rabbigii ugu dhaarto xaqnimada bachigu uu xaq yahay aayadda labaad waa fii suurati saba oo alla waxa uu yidhi wa qaala aladiina kafaruu laa ta'tiina asaaca qul balaa warabbii lata'tiyannakum caalimi اlgayb laa yaczubu canhu midqaalu darati fi اsamaawaati walaa fi اlard walaa asqaru min dalika walaa akbar ila fii kitaabin mubiin allah waxa uu yidhi kuwii gaaloobay waxay yidhaahdeen laa ta'tiina asaaca saacadda qiyaame noo iman mayso qul balaa warabbii waxaa la yidhi waxaad ku tidhaa nebi allow balaa haayo saacaddu way imanaysaa wa rabbii rabbigay baan ku dhaartee lata'tiyannakum way idiin iman oo way idiin iman saacadda qiyaame caalimi algayb allaha waxa maqan og baan ku dhaartee waa idiin imanaysaa laa yaczubu canhu midqaalu daratin fi samaawaati walaa fi lard ilaahay cilmigiisana kama maqna qudhaanjo yar qadarkeed wax leeg oo kaga maqani ma jiro cirarka iyo dhulalka toona walaa asqaru min dalika walaa akbar ilaa fii kitaabin mubiin qudhaanjadaas wax ka yar iyo wax ka weyn midna ma jiro ilaa hadduu jirase kitaab wax walba qeexoo caddeeyaa lagu qoray waa lawxulmaxfuudka eh midqaalu darada waxa weeyaan waa annamlatu sagiira alxamraa qudhaanjada nooca yaryar ee cas ee dhuudhocasada aynu nidhaahno weeyaan midqaalu dara marka yacni waxaa lagu qiyaasay dee wax intaa leegna dhaho shay ilaahay cilmigiisa ka maqani ma jiro culimmada qaarkood midqaalu darraha waxay ku fasiraan waxa weeyaan guriga daaqad ama albaab meel yaroo daloosho markay cadeedda iftiinku uu ka soo galo huubaha yaree iftiinkaa dhex socda waxa yaree waxa weeyaan iftiinka dhex socsocda ee aanad qaban karayne laakiin ili aragtayduun ah waxaana waa lagu tilmaamay darada waxaa se looga jeedaa uun daradu waa waxa u yaree ishu ay qabatuun baa looga jeeda asqar shay marka waxaa u yarna dhaho wax ilaahay cilmigiisa ka maqani ma jiro weeyaan macnuhu marka aayaddaa suuratu sabana dee nebiga waxaa la amray inuu rabbigii ugu dhaarto xaqnimada bachiga qul balaa wa rabbi lata'tiyannakum aayadda saddexaad waa fii suurati taqaabun oo allah waxau yihi subxaanah zacma aladiina kafaruu an lan yubcauu qul balaa warabbii latubcaunna uma latunaba'unna bimaa camiltum wadalika cala allahi yasiir allah waxa uu yidhi kuwii gaaloobay waxay ku andacoodeen inaan laba soo saarayn qul balaa waxaa tidhaha nebi allow haayo waa laydin soo saarayaa warabbii rabbigay baan ku dhaartee latubcaunna walle waa laydin soo saari oo waa laydin soo saari oo waa laydin soo saari uma latunaba'unna bimaa camiltum dabeed waxaa la idinka warami wax alla waxaa adduunka ku samayseen shar iyo khayrba oo waa laydinka abaalmarin weeyaan warku wadalika cala allaahi yasiir arrinkaa la soo sheegayna ilaahay waa u fudud yahay oo kuma cusla marka saddexdaa aayadoodba nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la amray inuu rabbigii ugu dhaarto xaqnimada bachiga oo qul balaa warabbii yacni warabbii ayaa saddexdaba ku jirta inuu rabbigii ugu dhaaranayo xaqnimada bachiga wamaa antum bimucjiziin waa goodi iyo tahdiid oo yacni mar haddaanad meel laba ilaahay kaga baxsanayn dee nin walba abaalkiisaa la marin weeyi waxaa kaloo la caddeeyey ma'aalkoodu inuu nadaamo yahay oo walow ana likulli nafsin dalamat maa fi lardi laftadad bihi waasaruu nadaamata lama ra'w lcadaab waqudya baynahum bilqis wahum laa yudlamuun marka yani waxaa la tilmaamay nafihii dulmiga falay dalamat dulmigani waa kufrigii iyo shirkigii waa adulmu lakbar waa dulmigii weynaa waayo dulmigu aqsaan buu leeyihi laakiin dulmiga ugu weyn adlamu dulmi waa alkufru walishraaku billah waa gaalnimada iyo ilaahay in loo shariik yeelo ina shirka la dulmun cadiim marka waa dulmigii weynaa sidaa darteed jalaaludiin asuyuuti dalamat markuu fasirayo wuxuu odhanayaa ay kafarat macnaha nafteeda waxay ku dulmiday bikufriha billaah kufriga ay naftu ilaahay ka kufriday ayay nafteeda ku dulmiday cadaab ay waxa weeyaan ugu horseeday marka alla wuxuu tilmaamay nafaha dalamada ah ee dulmiga fale kufriga iyo shirkiga la yimid inay tamaniyayaan aakhiro wax allo waxa arlada muggeed hadday heli lahaayeen inay ilaahay cadaabkiisa iskaga furtaan marka qoomamo iyo nadaamana waa qarsanayaan ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi oo tan u markhaati kacaysa walow ana liladiina dalamuu maa fi lardi jamiica wamilahu macah laftadw bihi min suءi اlcadaabi ywma alqiyaamah wabada lahum min allahi ma lam yakunuu yaxtasibuun allah waxa uu yidhi haddii kuwii dulmiga falay ay heli lahaayeen wax allo waxa arlada dhexdeeda ku sugan oo dhan wa milahu macah waxaa arlada ku sugan wax lamidihina uula socon lahaa oo ay heli lahaayeen oo arlada muggeed iyo wax leegoo weheliya hadday heli lahaayeen maxay ku qaban lahaayeen dee cadaabka maalintaa taagan bay iskaga furfuri lahaayeen si ay u badbaadaan laakiin alla waxau yihi wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun ilaahay xaggiisana waxa uga daahiro uga muuqday waxaan weligood maskaxdooda iyo maankooda kusoo dhicin fii suurati ali cimraanna alla wuxuu ku tilmaamay inaan laga aqbalayn xataa hadday adduunyada oo dhan waxa yaallo heli lahaayeen marnaba inaan laga aqbaleen o alla waxau ihi ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaar falan yuqbala min axadihim milu lardi dahaba walow iftadaa bih ulaa'ika lahum cadaabun aliim wamaa lahum min naasiriin kuwii gaaloobee gaalnimo ku baxay ee ku dhintay midkood laga aqbali maayo arlada muggeedoo dahaba xataa hadduu isku furtuu helo lagama aqbaleen kuwaasi cadaab xanuujiyay leeyihiin wax u hiiliyana heli maayaan nabiguna sal اllahu alayhi wasalam kamaa fi saxiix اljaamici min xadiidi anas xadiid اlqudsi waxa uu ku yidhi in allaha tacaala yaquulu liahwani ahli naari cadaaban ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu qiyaamada ku odhanayaa dadka kii ugu cadaabka fududaa ayuu rabbi wuxuu ku odhanayaa low ana laka maa fi lardi min shayin taftadii bih war wax allo waxa arlada ku sugan haddaad maanta heli lahayd ma isku furan lahayd qaala nacam waxau odhanayaa haa qaala faqad sa'altuka maa huwa ahwanu min dalik min hada wa anta fii sulbi aadam anlaa tushrika bi shay-a faabayta ila shirka wuxuu alla ku odhanayaa waxaan kaa dalboonku weydiistay wax intaa ka fudud adoo dhabarkii aabbaha aadam ku sugan waxaan kaa dalbay inaanad waxba iigu shariik yeelin oo cibaadada adii badhax tirto waana diiday shirki mooye wax kale waa ballantii lagaga qaaday dadka fii caalami dar inta waxa weeyaan lasoo xashriyey iyagoo amhaala dar sida quraanjo qadarkeed oo kala leeg lasoo ururiyey in allaha calaa kulli shayin qadiir dabeed ilaahay uu ku yidhi alastu birabbikum qaaluu bala ballantay halkaa ku qaadeen ayaa dadku dee marka ifka la yimaado waxaa loo qaybsamayaa wax ballantii buuxiyo ka soo baxa iyo wax ballantii baajiyo dee ka baxa marka ahlu shirki waalkufri billaah waa kuwa ballantii halkaa lagaga qaaday fii caalami dar kuwa ka baxay weeyaan mushrikiintu marka alla wuxuu odhanayaa waxaa wax ka fudud baan ku weydiista oon ballankaaga qaaday dee waa diiday adduunka markaa timid waa lagugu taag waayey ilaahay keligii caabud marka maanta cadaabkiiyo cuquubadaasaa hanti ku ah waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alqur'aanu wa muhimatuh qur-aanka rabbi iyo muhimadda iyo wanaagga uu leeyahay allah waxau ihi subxaanah ya ayuha الnaasu qad jaaءatkm mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi الsuduur whuda wraxmaة lilmuminiin qul bifadl اllahi wabiraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun allah waxau idhi dadkiiow waxaa idin yimid waano lagu waano qaato iyo caafimaad qalbiyadu ay ku bogsadaan iyo jidhkuba waxaa la cabiray limaa fi suduur oo laabtii iyo quluubtii ah waayo dee qalbigaa ka muhiimsan qalfoofkan iyo jidhkan sare inoo muuqda marka hadduu qalbigii caafimaad u yahay qur-aanku jidhkiina waa u caafimaad oo caafiyadiisu waa caam laakiin waxaa la cabiray labada kii muhiimka ah oo qalbiga hoose ee baatinka ah waxaa idin yimid hanoon iyo naxariis mu'miniinta waxaa loogu qaydiyey dadkoo dhan baa hanoon iyo raxmad loogu soo rogeeyey liannahum almuntaficuuna bih kuwa ku intifaacee qaatee ku hanuunay weeyaan mu'miniintu sidaasaa gaar loogu xusay ee ummadda oo dhan gaal iyo islaam waxaa loogu soo rogay inuu shifo iyo mawcido iyo wanaag u noqdo laakiin kuwa qaatay ee ku intifaacay dee waa mu'miniinta inta kalena waa ka baydheen aayaad kalena macnaha waa xoojinayaan o allah waxau ihi wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaءu waraxmat lilmu'miniin walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara waxaanu qur'aanka xaggiisa ka soo dejinaynaa wax shifo iyo caafimaad iyo naxariisu ah kuwa rumeeyey aalimiintana waxaan khasaare ah inuu kordhin maayo oo qur'aanka waxa ku intifaacu wax u taraa dee ruuxa rumaysan ee yaqiinsan wanaagiisa iyo khayrka ku jira iyo barakaadkiisa qul huwa liladiina aamanuu huda washifaa wladiina laa yuuminuuna fi aadaanihim waqrun wahuwa calayhim camaa qur-aanku waxa uu hanuun iyo caafimaad u yahay mu'miniinta kuwa si aan rumaysnayn dhegahooda culays baa ka saaran oo xagar baa ku go-an oo maqli maayaan oo waa ka dhagalaayihiin waanay ka indhalaayihiin wahuwa calayhim camaa marka hada alqur'aan alkariim wanaagiisa iyo fadaaishiisa waxaa ka mid ah inuu caafimaad u yahay qalbiga waxa uu ka caafinayaa amraadu shukuuki washubuhaat cudurada shakiga iyo shubuhaadka yacni cudurada nifaaqa iyo shakiga iyo diinta in laga shakiyo oo waxa weeyaan xaq iyo baatilka la kala saari waayo oo ay isaga darsamaan qofka maradka yani waxa weeyaan shubuhaadka iyo shukuugda waxaa ka dawaa qur-aanka maradu shahawaad qur-aankaa ka dawaa oo yacni maradka waxa weeyaan qofku inuu macaasida iyo dunuubta uu qalbigiisa ku tacalluqo oo xumaanta u jeclaado waa maradu shahawaade qur-aankaa dawo ka ah cudurada jidhka ku dhaca qur-aankaa dawo ka ah oo maanta dadku qur-aanka iskuma daweeyaan inta badan ilaa man raxima allahu waqaliilu maahum farmasiyada iyo dhakhaatiirta iyo dawooyinka kiimikada ayaynu aada u aaminsannahay laakiin dawada qur-aanka wax hoosu daya oo isku daweeyaa dee wayyayihiin laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay dawada rasmigii waa fi lqur'aan wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaun waraxma yacni way bannaan tahay qofku dee dawooyinkan kale caadiga inuu isku daweeyo dee dhibaato ma leh laakiin waxaa asal iyo asaas ah inaad ka bilowdo halka ilaahay dawada ku sheego kitaabkiisa ah laakiin haddaad meel walba gidaar walba markaad ka soo go'do aad tidhaha bal hadda qur-aankiina ku day dee waxa weeyaan waa daciifnimo iyo yaqiintaada oo liidata isaga inaad ka bilowday ahay xadiidkii abu saciidin alkhudri ninkii la qaniinay ee sayidulqowmka ahaa waa garanaysaan saxaabadii qoladii markay yacni intay marti u noqdeen ay marti gelin waayeen ee sayidkoodii la qaniinay u yimaadey yidhaahdeen wax lagu dabiibo ma haysaan dee waa kuu yidhi waxa weeyaan waanu haynaa laakiin ilaa aad ujuuro iyo mushqaayad noo magacowdaan waxa weeyaan dabiibka ama ibiga idintusi mayno dabeed waa kuwii dee goosan adiya kula heshiiyey waa kii suuratulfaatixa waxay ku daweeyeen ay ku dabiibeen waxa weeyaan suuratulfaatixay ku tufeen dabeed ninkii la qaniinay ee waxa weeyaan xaaladiisu ay khatarta ahayd dee wuu saro kacay kaanamaa qof aan waxba aanay ku sugnayn oo kale marka dee qur-aanku waa qur-aankii faatixaduna waa faatixadii laakiin innaka ayaa isbedelayoo qur-aankii yaqiintii iyo iimaankii aynu u haynay ay daciiftay oo aanay qawi ahayn qur-aanku markaas waa caafimaadkaas qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun fadlu llaahi waraxmatuh cabdiraxmaan naasir asicdi waxa uu ku fasiray fadlu llaahi huwa alqur'aan waraxmatuhu diin waliimaan wuxuu yihi fadliga ilaahay ee ku farxa laleeyahay waa qur'aanka raxmadiisa ku farxa laleeyahayna waa diinta iyo aacada iyo iimaanka jalaaludiin asuyuuطina waxa uu leeyahay fadlu llahi huwa alislaam waraxmatuhu lqur'aan fadliga ilaahay ee ku farxa laleeyahay waa islaamka naxariista laynoo soo rogay ee ku farxa laleeyahayna waa qur'aanka mujaahid iyo qataada waxay yidhaahdeen fadlu llahi aliimaan waraxmatuhu lqur'aan fadliga ilaahay ee ku farxa laleeyahay waa iimaanka naxariistiisuna waa qur-aanka abu saciidin alkhudri waxa uu yihi fadlu llahi alqur'aan waraxmatuhu an jacalana min ahlih fadlullah waa qur-aanka raxmadiisuna waa in ilaahay inaga yeelay ehelkiisaoo ina waafajiyey tawfiiqdaa uu ina waafajiyey ayaa raxmad ilaahay ah macaanidaas ayay u badan yihiin culimada tafsiirku fadlullaahi waraxmatu kulligoodna waa macaanihiisa soo hoosgelaysa laakiin si kasta haddaad u baadho arki maysid cid odhanaysa qul bifadli illaahi wa biraxmatihi waa dhalashadii iyo mawliidkii nebiga waayo maalmaha mawliidka ayaad meelaha looxaan waaweyn iyadoo lagu soo qora aad arkaysaan qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun qur-aanka talow maynakaa u faham badan mise saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ee goobjoogga ahayd xilliguu soo degayay qur-aanku isagoo daraya oo cusub nebi maxamedna la socday sala allahu calayhi wasalam marka yacni waxa weeyi qul bifadli illaahi wa biraxmatihi macaanida ugu badan ee ay a'immadu ku fasireen waa imaa in la yidhaahdo waa islaamka waa qur-aanka waa tawfiiqda ilaahay waa diinta waa aacada laakiin wax odhanaya waa mawlid nabiy arki maysid jamiica tafaasiir haddii aad baadho xaqiiqaduna waxa ay tahay yacni maanta bidaca soo kordhay ee ay ka mid tahay bidcada bidcat lixtifaal bilmawlid الnabowi waxa dadka u habboon inay ku kaaftoomaan wixii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisu diin u ahaa ee ay ku sugnaayeen intaa inay ku kaaftoomaan oo dadka ay deeqdo wixii intaa deeqay wuxuu abubakar samayn waaye ee cumar samayn waaye ee cumaan samayn waaye ee cali samayn waaye ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isaga laftiisu aanu samayn dee maxaad adigu waxa weeyaan ma aday diinkuu noqon waxaa qofka caqliga le cibro ugu filan low kaana khayran lasabaquuna ilayh hadalkaa dhaxalgalka ah ee ibnu kaiir waxa weeyaan uu kusoo qaadanaya tafsiirka aayaddii suurat laxqaaf ee in badanna aynu sheegnay qofka caaqilka ah cibro intaasaa ugu filan oo waxa uu yidhi halka ay gaaladu ka odhanayaan iyagoo saxaabada u jeeda low kaana khayran maa sabaquuna ilayh waxaana hadduu khayr yahay kuwani noogamay horeeyeen ayay gaaladu yidhaahdeen oo waxay leeyihiin annakaa ka mudan oo asxaabta nebiga la socotaba annakaa uga horrayn lahay nebigu hadduu xaq yahay kuwanba hadday nooga horreeyeen waxay daliil u tahay ba yidha inaanu xaq ahayn taasi waa hadalkii gaalada laakiin waxa uu ibnu kaiir uu yidhi ahlusunna waljamaaca iyagu waxay yidhaahdaan fii kulli ficlin wa qowlin lam yahbut can asaxaaba huwa bidca ahlu sunnuhu waxay yidhaahdaan hadal kasta iyo ficil kasta oon saxaabada ka sugnayn waa bidco liannahu low kaana khayran lasabaquuna ilayh hadda eeg waayo hadduu khayr ahaan lahaa iyagaa nooga dheerayn lahaa gaaladu maxay yidhaahdeen low kaana khayran maa sabaquuna ilayh ila way iska soo horjeedaan gaaladu iyagu waxay yidhaha haduu khayr yahay kuwani noogamay horreeyeen laakiin ahlu sunnuhu maxay odhanayaan low kaana khayran lasabaquuna ilayh hadduu waxaani khayr ahaan lahaa iyagaa nooga horrayn lahaa liannahum lam yatrukuu khaslatan min khisaali alkhayr ilaa waqad baadaruu ilayha waayo khaslad iyo sifo khayr oo yacni khayrarka ka mida ma jiro ilaa way inooga hormareen saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayh oo iyaga ahaa asbaqu nnaasi ila alkhayr marka miqyaaska aad wax ku cabiranaysaaba waxa uu yahay iyo halbeegu inaad tidhaahdo wax kastoo maanta lagula yimaado saxaabadu miyay sameeyeen may haddaba waa bidco waxaa nebi maxamed iyo asxaabtiisa ogeyni waa bidco waayo hadduu khayr iyo sunno yahay iyagaa u horrayn lahaa maanta qofka joogee odhanaya anaa uga dheereeyo uga hormaray halkuu ka imanaya marka dee nebiguna wuxuu yidhi calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin waxaynu weydiinaynaa nebigu wuxuu yidhi sunnadayda laazima iyo sunnat alkhulafaa'i araashidiin mawliidku ma sunnatu rasuul ba miyuu sameeyey dhalashadiisi ma u dabaaldegay ma sunat khulafaa ba khulafaa raashidiin ma sameeyeen may hadday tahay dee markaa wa iyaakum muxdathaat umuur ma wax udhexeeyaa jira sunno iyo bidco meel udhaxayso la maraa miyay jirtaa imaa sunna wa imaa bidca sunno hadday tahay ka keen sunnadii rasuulka iyo sunat khulafaa labadaa haddaad ka weydo waxa kuu yaallo xadiidka laftiisa ku sugan wa iyaakum muxdathaat umuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala marka yani caqliga fayow ee saliimka ah iyo sharciga xakiimka ee saxiixa ah isma khilaafaane way iswaafaqaan oo qofka caqligiisa ayaabuu ku garanayaa dee wixii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam aanu ogeyn ee saxaabadiisu aanay ogeyn dee diintuba kuwaasay kusoo degto goobjoog ahaaye ma diin ka dambaysaa jirta ma nebi ka dambeeyaa jira ma waxyi ka dambeeyaa jira sow diin iyo waxyiba iyaga laguma khatimin nebi moxamed sala allahu calayh wasalam iyo sharcigii lagu soo dejiyey dee khalaas waxay iyagu ogaayeen ayay diini ku dhan tahay waxaanay ogeyn diin ma aha intaasaa kugu filanba waxaa kaloo aayaadkan ku sugan iftiraau lmushrikiina wa tahdiiduhum nimanka mushrikiinta ah iftiraaga iyo been abuurada been abuuradka ay sameeyeen iyo goodiga loogu goodiyey dee iftiraaga iyo been abuuradka cuquubada iyo cadaabka ka dhalan kara oo alla waxa uu yidhi qul ara-aytum maa anzla allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun bal waxaad iiga warantaa kudha nebi allow waxaad iiga warantaan arsaaqada alla idiin soo yani waxa weeyaan ilaahay idiin khalqay oo anzaladani maanta waa bimacnaa khalaqa macaanida anzala waxaa ka mid a inay ku timaado bimacnaa khalaqa sida aayaddii fi suurati zumar waanzala lakum min alancaami amaaniyata aswaaj ilaahay nimcooleyda xaggeeda wuxuu idinka abuuray sideed nooc waa marka labkoodi iyo dhadigoodida laysku daro min adani itnayni wa min almaczi itnayni wa min alibili itnayni wa min albaqari itnayn mid walba lab iyo dhadigii arigii iyo idihii iyo lodii iyo geelii mid walba dee labkii iyo dhadigii ayuu sideed ku noqonaya marka waanzala lakum min alancaami dee xooluhu idiin soo dejiye ma aha waa waanzala lakum ay khalaqa lakum min alancaam nimcooleyda xaggeeda wuxuu idinka abuuray amaaniyata aswaaj noocyo sideed ah marka waa bimacnaa khalaqa marka tanna waa sidii kale oo qul ara-aytum maa anzla allahu lakum min risqin bal ka warama arsaaqada alla idin khalqay ee nimcooleydii iyo beer beerahaba ah bal ka warama ee aada badhna iska xarimteen badhna isu xalaalayseen waxaa la tilmaamayaa nimankan mushrikiinta ah iftiraa'aadkooda iyo been abuuradkooda waxaa ka mid ahaa in xoolihii alla u xalaaleeye uu siiyey uu ku arsaaqay ayay kala qaybqaybin jireen oo qayb naftooda waa ka xarimi jireen oo waxay odhan jireen gaadiidkaa lama raranayo laguma intifaacayo caanihiisa la cabi maayo cadkiisa la cuni maayo oo maxaa loo xidhay asnaamta iyo shurakadooda ayaa kuwaa loo waqfiyo loo xidhay qaarna waxay odhanayaan innakaalo waynu ku intifaacaynaa qaar kale waxay odhanayaan kuwaa ilaahay baynu u xidhnay marka yacni xoolihii alla u xalaaleeyuu usoo rogay ayay waxna iska xarimeen oo intay asnaam iyo wax lamida u xidheen ay yidhaahdeen kuwa laguma intifaaci karo cad iyo caano iyo gaadiid sitoona looguma dhowaan karo qaarna waxa weeyaan way xalaashadeen waa ti suuratulancaam inagu soo martay marka alla waxa uu leeyahay bal kuwaas xoolihii iyo nimcadii alla u soo dejiyey iyagu intay ku tasarufeen badhna iska xarimay oo yidhi waynu ka caagannaho waa inaga xaaraan xoolihii xalaasha u ahaa kala qaybiyey ee badhna xaaraanta ka dhigay badhna xalaasha ka dhigay bal waxaad weydiisaa allahu adina lakum am cala allaahi taftaruun ma allah idiin idmay oo xukum alle ayaa sidan ku samayseen mise waa ku been abuuranaysaan waxaa la yidhahdaa yani usuulka waa waa baabu sabri wataqsiim oo waa mas'alada cilalkeedii iyo wixii ku tacalluqaya oo dhan inta lasoo koobo in mid mid loo waxa weeyaan buriyo marka macnuhu waxay noqonaysaa xukumkan aad samayseen ee ah wixii alla idinku arsaaqay inaa waxna isku xalaalayseen waxna iska xarimteen laba mid kama baxsana mid uun baana soo hadhaya imaa inuu ilaahay waxaan idiin idmay oo taxliilkan iyo taxriimkan idan alle aad ku haysataan iyo inaydaan haysan oo ku been abuuranaysaan hadday burtay meesha ka baxdo idan alle inaydaan haysan waana sida cade oo ilaahay dee isagu waxa weeyaan taxliil iyo taxriimkan idinma soo dejin marka mar haddaan idan alle meesha oolin maxaa soo hadhay dee antum cala allaahi taftaruun ilaahay baad ku been abuuranaysaan marka waxaa la caddeeyey inay ahlu iftiraa yihiin iyo been abuurad dabeed goodi iyo tahdiid baa lagu khatimay oo wma danu ladiina yaftaruuna cala llahi lkadiba yowma alqiyaama oo kuwaa talow malahoodu qiyaamaha ay ka malaysanayaan waa maxay ma waxay moodayaan inaan ilaahay ku ciqaabayn oon ku qabsanayn waxay samaynayaan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ixaaطatu cilmi اllahi bikuli shay ilahay cilmigiisu wax walba inuu koobay oo ilaahay wax walba ogy ogyahu arkayo wma takunuu fi shani wma tatluu minhu min qur'ani walaa tacmaluuna min camal ila kuna calaykum shuhuuda id tufiduuna fiih aayaddaas waxay tilmaamaysaa ilaahay cilmigiisu wax walba inuu caam yeelo wax ka qarsooni aanu jirin oo wax yar iyo wax weynba ilaahay uu og yahay wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa huu wayaclamu ma fi lbari wاlbaxri wma tasqudu min waraqati ilaa yaclamuha walaa xabati fi dulumaati اlard walaa raطbin walaa yaabisin ila fi kitaabi mubiin aybka mafaatixdiisu ilaahay agtiisaay ahaatay oo wax alla waxa maqan ilaahay mooye axad ogi ma jiro ilaahay waxa uu og yahay waxa beriga iyo bannaanka ku sugan iyo waxa bedda gunteeda ku sugan caleen soo dhacdaa ma jirto oo geed ka soo dhacdaa ilaa ilaahay waa ogi xabad ama waxa weeyaan midho keliya ama xabad firiyo hadhuudh ah ama midho ka mida midhaha ma jiro oo arlada madowyadeeda gunteeda ku sugan ilaa midhaha ama xabadaa yar ilaahay waa ogyihi walaa radbin walaa yaabisin ilaa fii kitaabin mubiin wax qoyani ma jiro wax angeganna ma jiro ilaa waxa uu ku sugan yahay kitaab cad oo lagu qoro lagu qeexay alam taclam ana allaha yaclamu ma fi الsamaai wاlard ina dalika fii kitaabin ina dalika cala allahi yasiir miyaanad ogay nebi allow in ilaahay uu og yahay wax alla waxaa cirarkiiyo dhulalka ku sugan kaa la soo sheegay kitaab buu ku sugan yaho lagu qoray waa allawxulmaxfuud arrintaasina ilaahay waa u sahlan tahay oo kuma cusla marka aayaadkaas waxay tilmaamayaan cumuuma cilmi illaahi caza wajalla bikulli shay ilaahay cilmigiisu inuu caam yeelay wax kasta wax yar iyo wax weynba allah waxa u ihi wayastanbiuunaka waxay ku weydiinayaan nebi allow axaqun maxaqbaa huwa bacsigan iyo qiyaamadan iyo isa soo saaridani maxaqbaa qul waxaad ku tidhaha nebi allow i haa waa xaq ay nacam haa weeyaan oo waa xaq warabbii rabbigay baan ku dhaartaye innahu bacsigan iyo isa soo saariddu la xaqun xaq weeyaan jumladan waxaa ku kulantay mu'akidaad afar ah afar shay baa lagu akiday wa rabbii qasam iyo dhaar baa lagu akiday innahu la xaqun inna oo adawaatu tawkiidkaa lagu akiday la xaqun laamta khabarka inaad la xidhiidhaa lagu akiday innahu la xaqun jumlada ismiyada ah ayaa ta'kiid iyo adkayn ah intaasoo ta'kiida waxaa loo keenay xaqnimada bactigu uu xaq yahay ayaa la akidaya oo la adkaynaya alla waxa u ihi wamaa antum idinku maydaan ahaanin bimucjiziin kuwa ilaahay cajsi gelinayo meel la kaga baxsan kara maydaan ahaanin alla waxa u ihi walow ana likulli nafsin naf kasta hadday u sugnaan lahayd naftaasoo dalamat dulmi fashay oo gaalnimo iyo shirki ku dulmi fashay naftaasi hadday u sugnaan lahayd maa fi lardi wax alla waxa arlada ku sugani hee laftadad way isku furan lahayd bihi arlada kaa ku sugan oo dhan waa isku furan lahayd wa asaruu waxay qarsadeen nafahaasi ilan kullu nafsin waa jamac oo kulludu waa cumuum marka ha odhanin markii hore mufrad bay ahaydee wa asaruu waawljamaacuhu waa maxay waa kullu nafsin jamiica alanfus bay ku dhacaysa marka wa asaruu nafaha daalimiintii dhammaantood waxay qarsadeen annadaamata qoomamo iyo murugo ayay qarsadeen goorma lamaa ra'aw alcadaab cadaabkii markay arkeen oo waqdiya waa la kala xukumay beynahum dhexdooda bilqisti cadaalad baa lagu kala xukumay walxaal hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn alaa hooyaay inna lilaah alla waxa u sugnaaday maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan oo dhan allah iska leh iyo walardi arlada dhexdeeda waxa ku suganba alaa hooyaay ina wacd allaah ilaahay iyo boohdiisa iyo ballanqaadkiisu xaqun xaq weeyi waxaa alla ballan qaaday ee bacsiga iyo wacdiga iyo waciidka iyo abaalmarinta iyo cuquubada ihi xaq weeyaanoo waa dhici doonaa oo baaqan maayo walaakina akarahum ha yeeshee dadka bedidoodu laa yaclamuuna garan maayaanoo ma oga huwa rabbi yuxyihi isagaa wax nooleeya oo wayumiitu waxna dila wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa uunbaa turjacuuna laydin celinayaa yaa ayuha nnaasu dadkiiow qad jaa'atkum waxaa idiin timid mawcidatun waano ayaa idiin timid oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa idinka ahaatay iyo wa shifaaun caafimaad iyo shifo ayaa idin ah ayaa idin yimid caafimaadkaasoo limaa fi suduuri laabaha dhexdooda waxa ku sugan caafimaad u ah wax laabaha iyo qalbiga caafimaad u ah waa qur-aanke ayaa idin yimid wa hudan iyo hanuun baa idin yimid iyo waraxmatu naxariis oo lilmu'miniina mu'miniinta u sugnaaday qul waxaa tidhaha nebi allow bifadli illaah ilaahay deeqdiisa iyo fadligiisa iyo wa biraxmatihi naxariistiisa fabidaalika fadligaa iyo raxmaddaa falyafraxuu dadku ha ku farxaan huwa fadligaa iyo raxmaddaa la soo sheegay ayaa khayrun ka khayr badan mimaa yajmacuuna wax alla waxay dadku urursanayaanay kulminayaan ee arrimo iyo amwaal adduunyo ah waxaanaad ogaataan mar wal oo mas'alada mawliidka la radiyayo laga hadlayo in laysku khaldan ma aha jacaylka nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo in waxa weeyaan nebiga la rumeeyo oo la raaco oo lagu salliyo sala allahu calayhi wasalam iyo waa kala duwantaha alixtifaal bilmawlid annabowi innaku waxaynu leenahay labiyo tobanka biloodba maaha labiyo tobanka rabiiculawal labiyo tobanka biloodba nebiga jeclow nebiga xusuusnow nebiga ku salli nebiga sunnadiisa raac laakiin maalin ha soo baraarugin oo ha odhan maantaan jeclaanaya midda kale had iyo jeer waa in la fahmo waxa la diidan yahay waa maxay ma salligaa yaa inaga salli badan xadiidkaynu soo qaadnaba sala allahu calayhi wasalam weliba sidii sharciga ahayd baynu ugu salliyanaa ee ugu fadliga badnayd yacni waxaa la diidan yahay maaha salliga maaha nebiga in la weyneeyo maaha nebiga sunnadiisa in la raaco laakiin waxaa la diidan yahay bidco in la yidhaho waa lagu weyneynaya midda kale xaqiiqadu waxa ay tahay jacaylka nebiga sala allahu calayhi wasalam calaamad buu leeyihi calaamaduna ehelkeeda waa ka muuqda calaamaddaasi waxa weeye qofka nebiga jeceli wuu raacaya aqwaashiisa afcaashiisa axaadiistiisa sharciguu la yimid ayaa ka muuqanaya korkiisa iyo kalkiisaba laakiin inaan sanadkao dhanba waru hayn oo maalintaa soo ambabara oo haddana le anaa jecel oo nebigaa la diidayaa adeer meel kale ha isku qaadin nebiga salligiisa iyo maxabadiisa iyo jacaylkiisa iyo qofka diidaa waa gaal wuu ku gaaloobaya ninka yidhaha nebiga ma jecliyo waan neceb ah ama ku salli maayo ama weynayn maayo waan xaqirayaa dee waaba gaalkaasi muslimba ma aha laakiin de waxa weeyaan dhulkaan isla dhacaya iyo durbaan baan tumanaya iyo daybicigii iyo bersanjigii baan akriyaya intaasunbaa laguu diidaya bal maanta o dhan nabiga ku salli in laguu diido salli cid diidani ma jirte abyaada shirkiga ah ee ilaahay kayrkii lagu baryayo iyo dhulka la ysla dhacayo iyo durbaanada la tumanaayo iyo geel iyo adhiga la ysla dhacayo iyo sadaqada magaca nebiga lagu urursanayo inta la diidaya waa intaasi intaa iska daa laakiin maanta o dhan haddaad tahay nebiga waan ku salliyayaa waan raacayaa waan jecelahay yaa kuu diidan nabiga sal allahu alayhi wasalam ninka jeclaan waaya dee diinba ma leh laa diina lah waayo iimaankeenuba ma taam noqonayo isma taagayo ilaa bimaxabatihi sal allahu alayh wasalam qul waxaa tidhaha nabi allow ara'aytum bal iiga warama maa anzala allahu ilaahay wuxuu idin abuuray lakum idinka oo min risqin arsaaqada xoolihii iyo nimcooleydii iyo beerihii iyo wixii la midka ahaa oo fajacaltum dabeed aad ka yeesheen minhu risiqaa alla idin abuuray wax ka mid ah xaraaman xaaraan aad ka yeesheen wa xalaalan iyo xalaal qayb kaloo ka midana xalaal aad ka yeelateen bal ka warama qul waxaad ku tidhaha nebi allow allahu ma ilaahaybaa adina idin ogolaaday lakum idinka oo idiin fasaxay arrinkan oo xalaashan iyo xaaraantani ma xagga rabbay ka yimaadeen ilain altaxliilu wataxriimu xaqun lilaahi caza wajal waa xaq iyo khasaaistuu ilaahay la gaarka yahay xalaalaynta iyo xaaraantinimaynta marka ma allah idiin ogolaadood idan uga haysataan xukumkiisa am cala allah mise ilaahay dushiisa ayaa taftaruuna aada ku been abuuranaysaan dee arrintu labadaa midkoodu weeyaanoo kama baxsane eh haddii idan la waaye maxaa soo hadhay dee waa been abuurad mid saddexaad ma jiro imaa haada aw haada marka idan ma jiree been abuurad weeyi haddaba been abuuradna cidhibtiisa iyo cuquubadiisu waa maxay dee waa qiyaamo in lagu cadaabo wamaa dannu ladiina kuwii malahoodu muxuu ahaaday kuwaasoo yaftaruuna ku abuuranaya cala allaahi alla korkiisa alkadiba beenta yowma alqiyaamati maalinta qiyaame maalinta qiyaame kuwa ilaahay ku been abuuranaya malahay ilaahay ka malaysanayaan qiyaamaha waa maxay ma waxay moodayaan inaan abaalkooda la merinayn ina allaha alla laduu fadlin kii daaqiyo gallad u saaxiiba weeye cala annaas dadka korkooda uu ku galladaystay dheeraad u siiyey walaakina akarahuma yeeshee badidoodu laa yashkuruuna ilaahay kuma hadin maayaan waxa uu ku galladaystay wamaa takuunu ahaan maysid nebi allow fii shanin ay fii shanin min shu'uunik ma ahaatid nebi allow arrin arrimahaaga ka mida ayankaan yacni diin iyo dunyaba arrin arrimahaaga ka mida ma ahaatid wamaa tatluu mana akhridid minhu qur'aanka xaggiisa min qur'aanin qur'aanka ma akhridid oo minhuda qur'aanka dambe loo celiyo ama minhu shaniga hore u celiyo wamaa tatluu ma akhridin minhu ay min shanin min shu'uunik arrin arrimahaaga ka mida min qur'aanin qur'aan ma akhridid walaa tacmaluuna mana camal fashaan markaa khitaabku siduu nebiga ugu wajahnaa ayaa haddana ummaddiisa loo soo jeedsaday marka labadoodaba khitaabku si uu camimo wamaa takuunu ma ahaatid nebi allow fii sha'nin arrin arrimahaaga ka mida ma ahaatid dhexdiisa wamaa tatluu mana akhridid minhu qur'aanka xaggiisa min qur'aanin qur'aan kama akhridid walaa tacmaluuna mana camal fashaan ummadiiyay min camalin camal ma samaysaan ilaa haddaad samaysaan se oo intaasi ay dhacdo ilaa haddii ay intaasi dhacdose oo arrin arrimahaaga ka mida aad ku sugan tahay ama aad qur-aan akhriyayso ama camal acmaashiinna ka mida aa qabanaysaan kunnaa waxaanu ahaanaa calaykum korkiinna shuhuudaa kuwa goobjooga oo markhaati ka ah id wakti ayaanu markhaati ka nahoo goobjoog ka nahay tufiduuna aada dhexgelaysaan fiihi camalkaasi wamaa yaczubu kama maqnaa can rabbika ay can cilmi rabbik rabbigaa ogaalkiisiiyo cilmigiisa kama maqnaa min mihqaali daratin ay mihqaalu darah qudhaanjo wax leeg kagama maqna ilaahay cilmigiisa fil ardi arlada dhexdeeda iyo walaa fi samaa'i samada dhexdeeda toona cirka iyo dhulka toona qudhaanjo qadarkeed kama maqna ilaahay cilmigiisa kagama maqna walaa asqara wax ka yari ma jiro min daalika mihqaalu darahaas yacnii qudhaanjadaa yar qadarkeeda wax ka sii yari ma jiro walaa akbara wax ka weynina ma jiro ilaa haddii uu jirose fii kitaabin kitaab baa uu ku sugan yahay kitaabkaasoo mubiinin ay bayinin cad oo lowxul maxfuudka ayaa lagu qoray oo waxa weeyaan lagu asteeyey alla waxau idhi alaa hooyaay ina wliyaa allah ilaahay awliyadiisa kuwa xigtadoga ee uu jecel yahay uu soo dhoweeyaa laa khawfan cabsiya calayhim korkooda may ahaanin walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya aladiina waa kuwii awliyadu ay hum awliyadu aladiina waa kuwa aamanuu rumeeyey oo wa kaanuu ahaaday yattaquuna kuwa alla ka baqanaya lahum waxay leeyihiin awliyadaasi albushraa bushaare ayaa ay leeyihiin fi lxayaati اddunyaa nolosha tan adduunyadee liidata ama dhow ayay bushaare ku leeyihiin wa fi laakhira aakhirana bushaare ayaa ay ku leeyihiin laa tabdiila bedelid la bedelaa uma sugnaanin likalimaat illaah ilaahay kalimaadkiisa iyo wuxuu qadaruu qorsheeyey rabbi uu xukumay ama uu ballan qaaday wax bedelaadihii uma sugnaanin dalik ay ilbushraa fi daarayn bushaaradaa labada daarood awliyadu ay ku leeyihiin huwa arrinkaasi alfawsu waa liibaantii alcadiimu ee weynayd walaa yaxsunka yay ku murugo gelinin nebi allow qowluhum gaaladu hadalkooda iyo afxumadooda ay ku leeyihiin lasta mursala rasuul ma tihid saaxir baa tahay edebdaradoodaasi waxba yay ku murugo gelin waayo ina alcizata lilaahi jamiica awoodda iyo halabada allah iska leh had iyo jeer alwaqfu walibtidaa yacnii meeshii la doono layskagama joogsado meeshii la doonana lama dhaafo oo had iyo jeer waqfiga iyo wasliga iyo ibtiduhu macaani buu ku xidhan yahee yacni waqfigu wax macno la-aan isaga yimaada ma ah oo meelaha qaarkood ayaa haddaad ku joogsan weydood xidhiidhiso macnihii macno kaloo faasidoon muraad ahayn uu ka dhalanayaa imika haddii la xidhiidhin lahaa walaa yaxsunka qowluhum ina alcizata waxaa la moodi lahaa maquulu qowlku inuu yahay ina alcizata lilaahi jamiica macno qaldan baana ka soo baxaya oo waxay noqon lahayd walaa yaxsunka yay ku murugo gelinin qowluhum hadalkooda ay leeyihiin ina alcizata lilahi jamiican ay leeyihiin haka murugooni dee muraadkuna sidaa maaha oo hadday leeyihiin ina alcizata lilaahi jamiican ma wax laga murugooda waaba xaqe eeg maquulu qowlki maaha ina alcizata lilahi jamiican ee waa wax meesha ka xadfan oo ay lasta mursala marka waa laazim inaad isku taagto walaa yaxsunka qowluhum si aan labadan laysugu xidhin halkaasaa waqfi laazima ah kadib ina alcizata lilahi jamiican waa jumlo hor la bilaabnas oo jumla istinaafiya marka had iyo jeer wuquufta iyo joogsigu macnaa loogu joogsadaa kelmadii layskama joogsanayo haddii kale macno faasidaa ka dhalanaya marka alla waxau ihi walaa yaxsunka yay ku murugo gelina nebi allow qowluhum hadalkooda ay leeyihiin rasuul ma tihid ee saaxir baa tahay hadalkoodaasi yuu ku murugo gelinin halkaa hadal baa ku dhammaaday waana waqfi alla waxau ihi ina alcizata lilaahi jamiica waayo ina alciza cizada iyo sharafta iyo awood iyo adkaanshuhu lilaahi allah ayuu u sugnaaday jamiican xaalay tahay dhammaanteed cizadu yacni cizo sharaf iyo awoodi siday u dhan tahay allay u sugnaatay subxaanahu wa tacaala huwa rabbi asamiicu allaha maqalka badan weeye bikulli maa yuqaal wax kastoo lagu hadlo la yidhaahdo alcaliimu allah u ogaalka badan weeye bikulli maa yufcal wax kastoo la sameeyo alaa hooyaay inna lilaah allah ayuu u sugnaaday man fi samaawaati samooyinka dhexdooda makhluuqaadka ku sugan oo dhan ilaahay baa iska leh waman fi lardi iyo arlada dhexdeeda waxa ku sugan oo dhan ilaahay bay u sugnaadeen oo mulkiya wamaa yatabicu ma raacayaan alladiina kuwa yadcuuna caabudaya min duuni illaah ilaahay sokadii asnaam iyo aaliha kale kuwa caabudaya ma raacayaan shurakaaa kuwo ilaahay waxlaloo dhab oo xaqiiqa ah yacni kuwo xaqiiq ahaan ilaahay wax ula leh ma raacayaan oo macnaha shurakada ay raacayaan dee waa shurako baatil oo been ah oon ilaahay waxba lalahayn laakiin kuwo ilaahay dhab ahaan wax ula leh oo xaqiiqo ah ma raacayaan oo haddaa maxay raacayaan waa tan in yatabicuuna ay maa yatabicuuna ma raacayaan ilaa danna mala mooye wax kale ma raacayaan wa in hum ay maa hum may ahaanin iyagu ilaa yakhrusuuna kuwo wax iska qiyaasanaya oo iska malaynaya mooye wax kalaba may ahaanin huwa rabbi alladii allaha weeyi jacala abuuray lakum idinka idin abuuray alleyla habeenka idin abuuray litaskunuu si aad u xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa wanahaara maalintana alla waa ka idin khalqay mubsiran xaaluu yahay mid dhexdiisa wax la arko waxaa la yidhaahdaa waa min isnaadi shayi ligayri man huwa lah yacni shaygii oo loo tiiriyo cidduu ka dhacayo cid aan ahayn maalinku dee wax ma arkaya dadkaa wax arkaya laakiin maadaama araggu dhexdiisa dhaco isagii baa loo tiiriyey araggii oo mubsiran xaaluya mid wax arkaya kaanamaa inuu maalinku wax arkayo waxaana loo jeedaa kii dhexdiisa wax la arkayey ee iftiinka ahaa alla waxaa uhi inna fii dalik madkuurkaa la soo sheegay waxa idinku sugan habeenka alla idin abuuray maalinka alla idin abuuray waxyaabaha waaweyn ee dhexdooda dhacaya waxa idinku sugan la aayaatin astaamo iyo calaamado waaweyn oo ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsado ayaa ku sugan yayse ugu sugan yihiin liqowmin qolo ayay aayaadku ugu sugan yihiin qoladaasoo yasmacuuna wax maqlaya ay samaaca qabuulin wa ijaabatin kii dhagaha maaho dee qof kastoo dhaga qaba dee aayaddu way kusoo dhacaysaaye laakiin waa samaacii aqbalidda iyo raacitaanka iyo tadaburka ee lagu intifaacayo waxa la maqlo ee la qaadanayay alla waxa uhi qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii mushrikiinta ittakhada allah ilaahay waxa uu yeeshay waladaa ilmuu samaystay bay yidhaahdeen subxaanah ilaahay nasahnaantiisee alla waa ka hufan yahay xumaan huwa rabbi alghaniyu waa ka ka kaaftoomay makhluuqaadkiisa muxuu ilma ku falayaa lahu isaga ayaaba leh maa fi samaawaati wax alla waxa samooyinka makhluuqaad ku sugan iyo wamaa fi lardi wax alla waxaa arlada dhexdeeda makhluuqaad ku sugan ilaahay bay u sugnaadeen oo leh in cindakum ay maa cindakum agtiinna may ahaanin min sulطaanin wax xujo iyo daliili agtiinna ma yaallo bi haada yacni qowlkan aad tidhaahdeen ittakhada allah wax daliila uma haysaan ataquuluuna ma waxaad odhanaysaan cala allaahi alle korkiisa ma waxaad ka odhanaysaan maa laa taclamuuna waxaydaan cilmi u lahayn oydaan ogeyn qul waxaa tidhaha nebi allow ina aladiina kuwa yaftaruuna ku abuuranaya cala allaahi alla korkiisa alkadiba beentu laa yuflixuuna ma liibaanayaan mataacun fi dunyaa oo haddaanay liibaanayn waxaanoo raaxiya adduunka isku laba rogayaan waa maxay waatan jawaabtii mataacun fi dunyaa waa raaxo yaroo lagaga daba imanayo mataacun ay lahum waxaa ugu sugnaaday mataacun raaxo yar fi dunyaa adduunyada dhexdeeda aslulmataaca waxaa la yidhaha waa waxa yaree ilmaha yaree xoolaha qofka jira jalka yaree la siiyo maalintaa ee naftiisa uu ku badbaadinaya mataac asalkeeda la yidhaha marka adduunyada oo dhan ayaa dee jalkaasoo kalea laga dhigay oo ama sahaydaasoo kale oo dee waa wax dhammaanayoon dheeraanay marka mataacun ay lahum waxa u sugnaaday kuwan mataacun raaxo yar ayaa fi dunyaa adduunyadan liidatee dhow ugu sugan uma ilaynaa dabeed xagga yaguu ahaaday marjicuhum noqodkoogu oo waa lagaga daba imanayaa uma nudiiquhum dabeed waxaanu dhadhan siinaynaa alcadaaba cadaabkii baanu dhadhan siinaynaa cadaabkii ashadiida ee daraa bimaa bisababi maa shay sababtiisaaananu ku dhadhansiinaynaa kaasoo kaanuu ay ahaayeen yakfuruuna kuwa gaalooba ay bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteedii ayaanu cadaabka ku dhadhansiinaynaa haadihi alaayaat waxaa alla inoogu qeexay man hum wliyaau اllah wamaa huwa jazaauhum horta awliyada ilaahay waa ayo waa masaa'ilka iyadana dadka qaarkood ay khaldaan oo markaad tidhaahdo war weligu waa sifadaa iyo sifadaa qofka leh awliyadii baa la diiday waa sida marka bidcada la diido salligii baa la diido unbay la midta marka awliye lama diidanoo qofka diidaa dee waabuu ku gaaloobaya ilaahay ayaa qur-aankiisii ku sheegay alaa ina awliyaa allah aayad qur-aani waxay sheegtay ama xadiid nebi wuxuu sugayna sala allahu calayhi wasalam qofka inkire ee dafira dee waabuu ku gaaloobaya diinta wuu kaga baxayaaye marka laakiin awliyayay tahay awliyo sifadeedu waa maxay awliyada sifadeeda ilaahay cidna umuudayn inay iyadu qeexdo ka yacni ka hadasho eh ilaahay isagaa tilmaamay dee intuu ilaahay ka yidhi un ku kaaftoon ilaahay waxa uu awliye ku tilmaamay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquuna waa kuwa laga helay iimaanka ee caqiidada iyo tawxiidka saxda ah ku toosan caqiidadooda saxda ana raaciyey camal iyo cibaado iyo cabsi alleh wa kaanuu yattaquun taqwaduna waxa weeyi dee wixii la faray yeelaan wixii loo diidayna way ka tagaan dee markaa haddaad aragto wadaadan kubkaba weyse marin oon fooda dhigin oo kule makaan kusoo tukadaa ama intuu raamaysta gidaar fadhiya ama gudaafado haddana odhanaya carshiga ayaan halkan ka daalacdaa adiguba markaa gara inuu weli shaydaan yahay ilaa awliyadu waa laba awliyaa ullah iyo awliyaau shayaan marka awliyada ilaahay isagaa tilmaamo waa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun kan kale laakiin waa weliyo waa runtiiye waase weli shayaan xataa hadduu ku idhaa waan duulaa waxaa taa shaydaankaa ku xambaaro dee shaydaan baa tahay xataa hadduu waxa weeyaan culimadu waxyaabaa yidhahdeen waxaa ka mid a low ra'aytum rajula yamshi cala almaa aw yatiiru fi lhawaa haddaad aragta ninku isagoo biyaha dul sabaynaya hadda badii baabuu dul tallaabsanayaaba aw yatiiru fi lhawaa hawadaabuu duulaya cirki iyo dhulka dhexdooda isagoo socdaad aragta ha ku dagmina oo laa takhtaruu bihi xataa tacriduuhu cala kitaabi illahi wa sunati rasuulihi sala allahu alayh wasalam ilaa aada ninkaa u bandhigta camalkiisa kitaabka iyo sunnada fa ina shayaana yatiiru min almashriqi ila almaqrib shaydaanku isagoo shaydaana ayuu bari iyo galbeed isaga duulaa dee shaydaanku awliyadiisa wuu qaada meeshuu doonuu geeyaa ilan shayaadiintu waa imtixaan mana arkayno waxaana loo fudaydiya waxaynaanina ku karayn oo waa ajsaam latiifa marka dee waxa weeyaan waxaaba laga yaabaa shaydaan intuu qaado inaad tidhaahdo maanta soonigii kugu arkaya gebel ama arabsiyo haddana uu yidhahdo soonigii burca joogay ama dee qariinkiisiiba inuu yahaa laga yaabo o isku soo matelay marka calaa kulli xaal wax kastuu qofku ku yidhaahdo waan sameeyey ha ku dagmin laakiin waxaad eegtaa un camalkiisa muxuu sameeyaa ruuxu kitaabka iyo sunnada ma ku toosan yihi mise kuma toosna qofka toosan ee weliga ilaahay ah ee mustaqiimka ah waxyaaba ilaahay waa ku karaamayn karaa laakiin dee farqi baa u dhexeeya axwaasha shaydaaniga ah iyo karaamaat lawliyaa dadka culimaduna de way kala yaqaanaan oo way kala saarayaan marka calaa kullin dee waxaa jira waxyaabo badan oo khuraafaada oo dadka qaarkood ay ku odhanayaan dee yaqiintii baan gaadhay oo takaaliiftii shareecadaba waa layga dhaafay oo talow ninka kule yaqiin baan gaadhay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam talow darajadiisu miyay ka sarraysaa tii nebi moxamed waayo nebi moxamed ilaahay wuxuu ku yidhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa intay geeridu kaa soo gaadhayso rabbigaa caabud nebi moxamedow isna wuxuu ku leeyahay darajo waxaan gaadhay takaaliiftii sharcigaba halkaa layga dhigay iska daabaa laygu yidhi markaa waxaad garanaysaa darajo ma gaadhine shaydaan buu gaadhay oo shaydaan baa beenu sheegay marka waxa kaaga filan awliyada inaad ku miisaanto aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun awliyada ilaahay markuu tilmaamay sifaadkooga oo iimaankiiyo taqwada ah ayaa waxa uu sheegay jasahood iyo abaalkooda oo alla waxa uu yihi lahum lbushraa fi lxayaati dunya wa fi laakhira waxay leeyihiin bushaaro if iyo aakhiraba aakhiro bushaaray ku leeyihiin janno iyo ridaha rabbi ayaa loogu bishaaraynaya yowma tara lmuminiina wlmuminaati yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim bushraakum lyowma jannaat waxaa la yidhi nebi allo waxaad xustaa dadkana u sheegtaa maalinta ay mumin aada arkayso muuminiintii iyo muminaadkii oo nuurkoodu hortooda iyo midigtoodaba uu soconaayo waxaana lagu odhanayaa maalintaas bushraakum alyawma jannaat bushaaradiinnu maanta waa jannooyin inaad gashaan ay dukhuulu jannaat marka aakhiro dee jannaa loogu bushaaraynaya waa bushaaradii aakhiro waxaa kaloo alla uu yidhi yubashiruhum rabbuhum biraxmati minhu waridwaanin wajannaat ilaahay wuxuu muuminiinta ugu bushaaraynayaa raxmad xaggiisa ka ahaatay iyo raalli ahaansho iyo jannooyin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha marka bushaarada aakhiradu waa janno iyo ridaha rabbi ama albishaara adunyawiya bishaarada adduunyada miyaa horta adduunyada intaanay ka bixin cinda alixtidaar marka ay geeridu ku soo xaadirto waa loo bushaaraynayaa waxaa loogu bushaaraynayaa waxa ka horeeya in aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كوير ربك يوا الله كنا توسناضي عندنا عنا وقبايدين وحكسو دا دقيس مركا أي سير دمان أيان انت أنا دمان ملائكتي ربي الرحمة أي كسو دا دقيس إيغو أو ملائكتا سيكو أورانا أي هكا عبسنين أو حايدين كهر أي كسي سعوتان ونبتقليه أي أمان كو أبشره hana ka murugoonnina waxaad adduunka kaga tegaysaan allah idiin ilaalinaye waxaanaad ku bishaaraysataan jannadii hore laydinku yaboohay taasi waa cinda alixtidaaroo markay sii dhimanayaan waxaa kaloo ka mid a bishaarada adduunyada alru'ya saalixa riyada wanaagsan ee qofku uu ku riyoodo ee mubashiraadka ah ee baqaayaadkii nubuwada ah waxay ka mid tahay bishaarada adduunyada waxaa kaloo ka mid a albishaara albishaara adunyawiya taysiiru lkhayri lahu fi dunya inta ruux uu nool yahay khayrka iyo camalka wanaagsan in loo sahlo waxaa bishaarada adduunyada ka mid a athanaau lxasanu cinda annaas af wanaagga iyo hadal wanaagga iyo jacaylka dadka qalbigooda loo geliyo oo saxiixu muslim waxaa ku sugan xadiidka abudar uu warinayo in rasuulka lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam ara'ayta arajula yacmalu alkhayra wayaxmaduhu annaasu calayh wa fii riwaayatin yuxibuhu nnaasu calayh waxaa la yidhi nebi allow bal ka waran ninka khayr sameeya ee dadka ay ku ammaanayaan ama ay ku jeclaanayaan isagoo ilaahay dartii u sameeyey rasuulku waxa uu ku yidhi tilka caajilu bushra almu'min taasi waa bishaarada mu'minka ee adduunyada loogu soo dedejiyey hadal wanaagga iyo jacaylka dadku marka alla wuxuu tilmaamay inay bishaarada awliyadu ay leeyihiin fi lxayaati addunya wa fi laakhira kelimaadka ilaahayna wax bedeli karoo doorin karaa aanay jirin waxaa kaloo ku sugan aayaadkan tahdiidu lmushrikiina wa niqaashuhum waraddu masaacimihim mushrikiinta waxaa lagu hadiday waxa weeye iftiraaga iyo been abuuradka ay samaynayaan waxaana lagu radiyey oo lagu celiyey masaacimtooda iyo afxumadooda ay ilaahay tabaaraka wa tacaala u nisbaynayaan wuxuu ilaahay beri ka yahay oo alla waxa uu ihi ittakhada allah waxay yidhaahdeen ittakhada allahu walada iyadoo hadalkii mushrikiinta laga xikaayoonayo ayuu rabbi yidhi waxay kuwaasi ku qowleen oo afkooda soo mariyeen ittakhada allaahu walada ilaahay ilmuu yeeshay ayay afkooda ku ballaadhiyeen ilaahay waxa uu yidhi subxaanah huwa alghaniyu lahu maa fi samaawaat saddex arrimood ayaa loogu jawaabay marka hore ilaahay naftiisa waa ka nasahay walad iyo ilmo inuu yeesho waayo waa foolxumo iyo nuqsaan oo alla waxau ihi subxaanah ilaahay waa ka hufan yaho waa ka nasahan yahay ilmo inuu yeesho kadib ilaahay wuxuu caddeeyey inaanu uba baahnayn ileen baahi baa loo samaystaa huwa alghaniyu ilaahay waa ka makhluuqaadkiisa oo dhan ka maarmay ean u baahnayn kadib ilaahay wuxuu ku sadexeeyey muxuu ilmo ku fali wax alla waxa cidharka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysaba ku uuman allah iska leh oo lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard marka waxaasoo dhanba hadduu leeyahay muxuu walad ku falayaa rabbi waxaa lagu gebagabeeyey in cindakum min sulطaanin bi haada hadalkaa iyo afxumadaa iyo edabdaradaa wax daliila uma haysataan ataquuluuna cala allahi maa laa taclamuun ma waxaad ilaahay ka odhanaysaan waxaydaan cilmi u lahayn in ilaahay laga yidhaahdo wax aan la ogeyn oo xaqdarro ana waa akbaru lkabaa'ir waa fawaaxishta iyo dunuubta ugu waaweyn bal alqowlu cala allaahi bilaa cilmin shirkiga ayuu ka sarreeyaa oo alleh markuu tirinayay fawaaxishta waxa uu yidhi qul innamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan wاlإثma wاlbagya bigayri اlxaq wa an tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana wa an taquluu cala allah maa laa taclamuun waxaad ku tidhaha nebi allow rabbigay wuxuu xarimay waxa weeyaan fawaaxishta iyo dunuubta foosha xun dhammaantood ilaahay waa xarimay kuwooda muuqata iyo kuwooda qarsoonba dembiga ayuu alla xarimay iyo xadgudubka xaqdarrada iyo dulmiga iyo alle inaad ugu shariik yeeshaan waxaanu xujo ku soo dejin oo baatil ah iyo ilaahay inaad ka tidhaahdaan waxaydaan ogeyn culimmadu waxay yidhaahdeen kabaa'irtaasi waa kabaa'iru dunuub waxayse u kala waawen yihiin siday u kala dambeeyaan oo waxa ugu sarraysa wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun oo siday uga sarraysaa alqowlu cala allahi bilaa cilmin cala alishraaki billaah ila waxaynu ogeyn dembi la sameeyo ilaahay lagu caasiyo shirki baa ugu weyn waxay uga sarraysaa alqowlu cala allaahi bilaa cilmin waa shirki wa ziyaada waa shirki iyo ziyaado oo shirkiga laftiisa ah qowlun cala allaahi bilaa cilmin qofku markuu ilaahay u shariik yeelayo waxa weeyaan wax aan xaq ahayn oo baatila markuu ilaahay ku lamaanaynayo wuxuu ilaahay ka sheeguu u nisbeeyey wax aanu ilaahay geyin oon gar iyo xaq ahayn cilmi la-aan baanu ugu nisbeeyey marka alqowlu cala allaahi bilaa cilmin shirkigiina wuu soo gelayaa waanu ka caamsan yahoo dunuub oo dhan baa soo gelaysa marka maadaama alqowlu cala allaahi bilaa cilmin ay tahay shirki iyo ziyaado iyo macaasi oo dhan dee waa akbaru dunuub alqowlu cala allaahi bilaa cilmin oo shirkigiina uu soo gelayo walaa yaxzunka qowluhum waa tasliyatun wa tahdiid dhinac waa ka tasliya oo nebiga laabqaboojin bay u tahay marka la leeyahay nebi moxamedow afxumadooda iyo edabdaradoodu iyay ku murugo gelinin nebigaa laabtiiyo niyadda loo dejinaya waa tasliya dhinac waa ka tahdiid iyo goodi iyo hanjabaad oo ina alcizata lilaahi jamiican huwa asamiicu alcaliim awoodda allah iska leh isagaana ogoo arkaayo oo maqlaya marka la yidhina waa hanjabaad oo kuwa waxaa samaynaya ilaahay waanu ogyahay waanu arkayaa abaalkoodana waa marinaya marka waa tasliyatun wa tahdiid ina alcizata lilaahi jamiica cize iyo awood iyo qalabo allah iskale dhammaanteed man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiica qofka cize doonayo cizi oo dhan allah iska leh aayaddii suurat lmunaafiquunna alla waxau yihi walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ilaahay baa cizada iska leh iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta ha yeeshee munaafiqiintu garan maayaan marka cizo oo dhan allah iska leh jamiican iyo rasuulkiisa iyo muuminiintiisu waa leeyihiin sidee loo jamcinaya waxaa loo jamcinayaa alcizatu asaalatan wa istiqlaalan asal ahaan iyo si madax bannaan cizo oo dhan asaalatan allah iska leh tabacanna ilaahay waxa uu siiyaa ciduu doono rasuulkiisa iyo inta rumaysa ah marka nisbada loo nisbaynayo cizada rasuulka iyo inta rumaysay waa nisbo tabaciah oo ilaahay baa siinaya allihii isagu cizada lahaa ayaa ku galladaysanaya rasuulkiisa iyo inta rumaysay marka isma diidayaan cizada dhammaanteed allah iska leh waxaan u siiyaa ciduu doono oo rasuulku ugu horeeyo iyo inta rumaysa allah waxau ihi alaa hooyaa ina wliyaa allah ilaahay awliyadiisa kuwa ilaahay xigtadiisa alla uu jecel yahay laa khawfun cabsiya calayhim korkooda may ahaanin ay ka baqanayaan waxa ka horeeya umuurta aakhiro walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa ka murugoonaya waxay adduunyada kaga yimaadeen oo allah u ilaalinaya waxaa laga anfiyey waa khawfu lmustaqbal wa xusnu lmaadi waxa soo socda inay ka baqdaan wixii tegayna ay ka murugoodaan labadaba waa laga anfiyey ammaan baa loo sugay hum wliyadu aladiina kuwii weeyi waa khabar mutadiisi maxduufihe aamanuu rumeeyo wa kaanuu ahaaday yattaquuna kuwa alla ka baqanaya lahum waxay leeyihiin albushraa bushaare ayay ku leeyihiin fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyada iyo wa fi laakhirati aakhiraba laa tabdiila bedelidii uma sugnaanin likalimaati illaah ilaahay kalimaadkiisiiyo wuxuu qadaruu xukumay bedelaadii uma sugna alla waxau hi dalik madkuurkaa lasoo sheegay oo bishaarada daaraynka iyo adduunyada iyo aakhiradaba ah dalik ay albishaaratu fi daarayn bishaarada if iyo aakhiraba ay leeyihiin awliyadu huwa arinkaa lasoo xusay alfawsu waa liibaantii alcadiimu ee weynayd walaa yaxsunka yay ku murugogelinin nebi allow qowluhum gaalada hadalkoodiiyo afxumadoodu yay ku murugogelinin oo haka warwarin oo haka murugoonin waayo ina alcizata cizada iyo sharaftu lilaah allah ayay u sugnaatay jamiican xaalay tahay dhammaanteed huwa rabbi asamiicu waa allaha maqalka badan leh bikulli maa yuqaal wax kastoo lagu hadlaayo alcaliimu waa allahu ogaalka badan leh bikulli maa yufcal wax kastoo la samaynayo alaa hooyaay ina lilaah alla waxaa u sugnaaday man fi samaawaati wax alla waxa makhluuqaad samaawaadka dhexdooda ku sugan iyo waman fi lardi wax alla waxa makhluuqaad arlada dhexdeeda ku sugnaaday allah iska leh wamaa yatabicu ma raacayaan aladiina kuwa yadcuuna caabudaya min duuni illaah ilaahay sokadii cid kale kuwa caabudayaa ma raacayaan shurakaaa kuwa ilaahay waxlale dhab ahaan macnaha shurako beena dee way samaysteen laakiin si dhab ahaana kuwo ilaahay wax ula leh ma raacayaan oo dee maba jiraan oo xaqiiqo ma aha oo haddaa maxay raacayaan in yatabicuuna ay maa yatabicuuna ma raacayaan ila danna mala mooye wax kale ma raacayaan wa inhum ay maahum may ahaanin iyagu ilaa yakhrusuuna kuwo wax iska qiyaasanaya oo malaynaya mooye wax kaleba may ahaanin aslulkharsiga waxa la yidhaah ninka beera yaqaanka ah marka geedaha beerta timirta ama cinabka intuu soo galo uu yidhaahdo geedaha midhaha saarani waa intaa ee uu qiyaaso dadka yaqaanaana ma gafaan oo markuu yidhaha geedaha intaasaa saaran intaasunbaa kasoo go-da marka aslulkharsi kaasaa la yidhaahdaa marka waxaa looga jeedaa uun waa niman wuxuun iska qiyaasanaya oo malaynaya eh xaq iyo cilmi ahayaan ma jirto alla waxaa uhi huwa rabbi alladii waa allaha jacala abuuray lakum idinka idin abuuray alleyla habeenka idin abuuray litaskunuu si aad u xasishaan fiihi habeenka dhexdiisa wاnahaara maalintana alla waa ka idin abuuray mubsiran xaalu yahay mid dhexdiisa wax la arko oo iftiin ah ina fii dalik arrimaha lasoo sheegay abuurka habeenka iyo maalinta iyo dhexdooda waxa dhaca waxa idinku sugan laayaatin calaamado iyo astaamo waaweyn oo ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa astaan u ah liqowmin qole ayaanay ugu sugan yihiin kuwaasoo yasmacuuna wax maqla oo dhaga ay wax ku weeleeyaan leh oo aqbalaya waa samaaca qabuulin wa ijaaba allah waxa uhi qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii ittakhada allaahu alla wuxuu yeeshay waladaa ilmo ayay afxumadooda yidhaahdeen wa qaalat ilyahuudu cusayrun ibnullah wa qaalat innasaara almasiixu bnullah yahuudi afxumadooda cusayr baa inay ilaahay bay yidhahdeen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira ilaahay waa ka sarreeya waana ka nasaahiyey nasaaraduna afxumadooda ciisa inay ilaahay bay yidhahdeen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira mushrikiintii carbeedna waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaat ullah malaa'igtu waa hablihii ilaahay wajacaluu lmalaa'ikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaasa ashahiduu khalqahum satugtabu shahaadatuhum wayus'aluun malaa'igtii addoommada raxmaanka ahayd ayay dhadi ka yeeleen ma iyagaa abuurkooda xaadiroo goobjoog ahaa waa la weydiin doonaa abaalkoodana waa laga waraabin doonaa tacaala allahu can dalika culuwan kabiira qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada allaahu waladaa ilaahay waxa uu yeeshay ilmo ayay afxumadooda afkooda soo mariyeen alla waxa uu ihi subxaanah ilaahay xumaan iyo nuqsaan oo dhan waa ka nasahan yahay oo waa ka hufan yahay huwa rabbi alghaniyu waa allaha deeqtoomee makhluuq oo dhan ka maarmay muxuu ilmo ku falayaa lahu alla waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati labadaa jumlaba xasri baa ku sugan oo jumlada hore huwa alghaniyu ilaahay waa ka deeqtoomay jumladu waa macrifatu arafayn oo xagga hore iyo xagga dambeba waa ka macrifo mubtadaha iyo khabarkuba xasri buu faa'iideynayaa yacnii haninimada kaamilka ee dhammayska tiran ilaahay uunbaa leh cid kaloo lihi ma jirto lahu maa fi samaawaatina xasriga ku jiraa waxa weeye dee khabarka soo taqadumay oo taqdiimu maa xaquhu taakhiiru yufiidu lxasra oo macnuhu waxa uu noqonayaa lahu ay lilaahi laa ligayri ilaahay baa keligii leh maa fi samaawaati wamaa fi lard huwa rabbi alghaniyu waa allaha deeqtoomee makhluuq oo dhan ka maarmay lahu allah iskaluu u sugnaaday keligii maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxaa ku sugnaaday iyo wamaa fi lardi arlada dhexdeedaba waxaa ku sugnaaday in cindakum ay maa cindakum agtiinna ma ahaanin min sulطaanin wax xujo iyo daliili agtiinna uguma sugna bi haada arrinkaa aad leedihiin ataquuluuna ma waxaad odhanaysaan cala allaahi ilaahay ma waxaad ku odhanaysaan maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn qul waxaad tidhaha nebi allow ina aladiina kuwa yaftaruuna ku abuuranaya cala allaahi alle alkadiba beenta laa yuflixuuna ma liibaanayaan mataacun oo haddana waxaanoo raaxaya adduunyahii waa maxay waa raaxa yaroo laga qabanayo cadaabna uga dambeeyo lahum waxay leeyihiin mataacun raaxo yar fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waa lagaga daba imanayaaye uma ilaynaa dabeed xagga yaga ayuu ahaaday marjicuhum noqodkoogu uma nudiiquhum dabeed waxaan u dhadhansiin doonaa alcadaaba cadaabka cadaabkii ashadiida ee daraa bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahooda sababtiisa aanu ku dhadhansiin doonaa ay ahaayeen yakfuruuna kuwa ka gaalooba xaqa wallahu aclam intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online